khasaaraha ku dhaladay roobabkii diirtaha ee ku qubday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa waliba ku mid ah burburka jididka taas oona si-iidee markaasin saamaytay bulshada iyagoona jididkaasiya ambadiyinga haano markaasiya laamaan saarnayna xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo ayaa ku mid eh xaafado haansho ku mid eh jadiidsho saameeyey roobabkii taas oona sheentay ini shacab badan iyo ku noolahay xaafadaasiya iyo go'doon iyo ku galanga taas oo kale sidiiyo xaqiijiyeen dadka xaafadda iniyo jiran dhimasho ilaa iyo afar qofood iniyo ka dhimadanga war ka samaysantii xaafadda daarusalaama hano ku mid a bulshada kanoola xaafadda daarusalaam ah ayaa maamulka degmada baydhabo koosadan ini wallakuga wada xaaladda adag ee ka jarta xaafaddaasiya maywaahu xaafadun dadka ka nooleena intaakasade sanii aradun baydhabo degigna tan haada ka hor mahna marna bohol zaa'id laliyaab iyaku goti idoo bugo ku dhaha goti meelwadamoyla maromla ari ilaahi meelibe suuga hola lagmara jari gogohan walgalanlaklakoyomla iyaalki baahanyin rafaadka shaq yalakarooga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin horta xaafadda daarusalaam dadyaanam haddii una dadki xaafadda unaana maysin sheegan erlawn dhibaato badanga ku dhiidi dhimisho badanga jarta dadka baholo biyo qaadanga ku mideenna dad badanga biyi qaadan bilaanto wali moobeele gabti biyo ku qaadi seeka bato wayti owlaada miidyoolaa ku foofiyohay dadweynaga kadhimidahay wartalla kadhimidahay bohollala kadhimidahay horta xaafadda siidana dhibaatadii gooni nagati geeka tumankaan oo kaleeta lambaydhowa ku adeegaday marooga arlaaw gohonta baabuur magalaw bajaaj magalaw gaarig magalaw dadka lutisama mara korantan isiin baragdan dadka wala aruuriyahay hiraabtuhaniinka dambayti dadlaha kubiyow shalay ka jarti dadalaha kubiyohay eed iyo eeda fataxaad niinka dhey ilaahay maad ishukrare hata iyaal dhammaadanga jaran gurya wala ku gahi dadka ilaahay amadla meeliyo baryaang mahraayan gurigiiba labaatan qof oo kale roogda oo walaayarko fuuraang e siinata biyo maraw guryaalkii wada dumeen meel baawur dadang maraw madle wadda binaaw ma jarta khayr ilaahay sinse ilaahay maad ishukra birey liyaab leesheen ilaahay sheenayn amidaas ilaahay sheenayn amidii niitan badati markan maata baadno baaba'ahayto jarta wallaa ma oglahayn wargundaanla araabtiyo iskabshollaa ku fariiriya binaan teeginyin bismillaahi raxmaan raxiim may roogne daarusalaam kaasatan laanti lihaada roogna ee warti shalay ee kuriiki dhammadi yo roogna ee usuleyma ee ee may ka dhammatay usu afaranka eh afar qof yo ka dhammatay wartuguisin aragaasan owal hore madiilo qodaay dangalanqodi laakiin hata may nagatay dan ti'o ardeeda dhibsheentaa nagati
iyo khaasatan dhallinyarta reer koonfur galbeed inii maylaraay meelin oo qoole ee maswaro eh inii maylaraay mar welba oo khasaaro wel maalin welba maylaraay khasaaro lay ka jarto oo lana ka dhimadahay oo maylaraay yoona maylaraay inisbedelaan mar welba surinyin mayban ku digaana inii maylaraay qof welba ini isku ilaali waayo meelun baholo gudoomiyaha xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo cadowshi cabdiraxiina ayaa sheegay in weli xaafadda iyo kijiranga dhibaatadii ku dhalatay roobabkii baydhabo ku qubuday maalmo ilahadhaafi gurmadna iyo ombaahanyiga bulshada saas oo kale gudoomiye cadow iyo baaq andari maamulka degmada baydhaba ini iyo xalku diranga warta xaafadda daarusalaam oo maalmoogan iyo ka amudan ilaa iyo afar qofooda tan kala siisan baragahay tan xaafaddii wali ka jaraha dadkii biyuha barakacay dhibaatooyin badan ka jarta dadka dhibaataysan isanba siisan aragahay tan dad rafaadsano oo biyogya barakacay guryaajuha ka tabeen hanaanadii hoolaa meylilaraay iyaga kuusinyin siisan baragahay tan aniyo caalamka dadka muslimiinta wali ka codsadaana ini dadkaasna iyoona gargaar degdeg ahla diiran iya ka codsadaana siisan baragahay tan guryaalkii iyo guryaalkiya kududumeen wadooyin warlaangmarsiyaw raashinkiya gargaarkiilaa darsiifata jidkilamarsiifada jiitay goonyin walay ka codsadaana dadka muslimiinta meel kasta iyo rogaan ini gargaar degdege dadkaas hala diiraan wadadii oo goxonto meel warlaangmarsiyaw male dhibaato badana jarta